walaal wuxuu ahay sidaad sheegaysid dagaalkii ugu dheeraay ama howlgalkii ugu dheeraaya dhaco intaan ognahay oo meel shabaab ay xoog ku galeen magaalada muqdisho ama koonfurta soomaaliya intaan og ama soomaaliya o dhan ba shabaab xoog ku galeen oo intaas lagula dagaalamayay iyaguna isdifaacayeen gudaha ku jireen ciidamadii dowladuna oo kala duwanna ay isku dayayeen inay dadka ku jirana badbaadiyaan nimankaana meesha ka saaraan maxaa waktiga intaas keenay dabcan waxaan is leeyahay caqabadaha jira waxaa ka mid a inaan imkaaniyaadka ama equipmentigii ciidanka howlgalka in wax badan ka kala dhiman yihiin inaysan haysanin qalabkii shiilka ah ayuu isku difaaci lahay askartu markay meesha gelayso shabaabkuna ay isticmaalayeen hub iyo qaraxyo iyo bambaanooyinka gacanta iyo waxaasoo dhan bay isticmaalaya marka tan kalena wax meesha ku jiri karta lafteeda in laisku dayayay dadka gudaha ku jira haddiiba dad noolu jiraan inaan awoodda banaanka loo dhamaystirin oo haddii dad loo gurma kara ay jiraan maxaa ugu wacan baad is leedahay marka in hoteelka xayaad muddada intaas la eg ay qaadato hoteelada muqdisho kuwo badan oo ka mid a weerar way ka dhici jireen muddo intaan la egna ma qaadan jirin maxaa kan u gaar ahaa waa su-aal runtii muhiima in la isweydiiyo oo aniga lafteedaan isweydiinayo war maxaa maxaa keena hoteelkan inuu intaas dheeraado hoteello ama isaga dabaq ahaan ka dheer ama laga yaababa khatar ahaan meesha ay ku yaaliin structure ahaan inay ka ka ka dhib badan yihiin ayaa wakti ka yar lagu soo lagu saafta lagu saafkari jiray wararka qaar waxay sheegayaan inay ciidanka meesha galaya al-shabaab ay aad u badnaayeen oo ay ka badnaayeen kuwa hore loo arki jiray inta badan meelaha wax geli jiray labo saddex afar ugu badi ilaa shan meelahaasaan arki jirnay lama hubo lakin waxaa leeyahay tobaneeyey wax ka badana gudaha ku jiray oo dagaalamaysa dadka meesha askarta tagtay qaarkood aan la hadlana waxay sheegeen inay jaranjarooyinka gooyeen oo nimankaanu kuba talagaleen inaan loo soo gelin meesha taasina ay keentay in meel laga soo gala la waayo qaybta ay ku jiraan oo ay waktiga dheeraynaysay laakiin mar kasto waan waanan ku soo celinaya wax weeyaan askarta inta ugu badan waktiga ugu badan waxaa ka qaadata siday kusoo gaari lahaayeen dhismaha gudahiisa kusoo gaari lahaayeen laanna shabaabka markay meesha yimaadeen inta badan hoteelada iyo meelaha ay gelayeen oo meelaha ay ilaaleysteen oo yaqaaniin darafaha ay ka dagaalamayeen si isagu difaaci lahayen marka waxay waxay diidaan in lagu soo dhawaado gudaha lasoo galo bambaanooyinka iyo rasaasta intaba way isticmaalaan marka wakti badan ay qaadataa taas marka si looga hortago oo waktigaas usoo yaraadan waxaan isleeyahy waxyaabaha la isticmaali karo waxaa ka mid a baabuurtan beebayaasha a p c da iyo xabaduhu aysa karin waxaan isleeyahay dowladdu hadday isticmaali laheyd oo inta baabuurkaas la galo wax kastay kusoo tuuraan waxba kama dhigaya hoteelka gudihiisa la gaari lahay wakti hore gudaha hoteelka la isku qabsan lahay taa laga yaabata in la badbaadi kara in jaranjarooyinka la gooyo dad nool inay badbaadi lahayeeno xaaladdu intaan kasoo gaarnaa lahayd aan isleeyahay laakiin haddana uun tababarka ha noqoto alaabta la heli kara equipmentiga ha noqoto qorshaha ama command controlka waxaa waxaa imaaday ciidanka haram cad oo booliiska qaybtiisa maaragtay dagaalka ah ciidanka gaashaan oo ayagana nabad sugidda qaybteeda dagaalka qayb kalooga oo maaragtay nabad sugidda ka mid a marka ciidamada meesha yimid ciidamo kala duwan ay ahaayeen lafteeda waa laga yaabaa inay caqabadaha ka mid ahayd commander controlka ama sida kala dambeynta ciidanka inkastoona xaqiiji karin laakiin un waxaa jirta caqabad aan hore loo aragaa dhacday caqabadaasuna maartaan meeshii ka timid ilaa hadda ma xaqiijin karin haddaad fiiriso waxaan akrinaya hadaaye websiteka official websiteka al-shabaab ee somali memo waxay kusoo qoreen in raggii dagaalamay ay ka baxeen goobtii dagaalka oo ay meel nabada joogaan oo isu diyaarinayaan weji kale taas waa sheegashada al-shabaab dowladda soomaaliya ma aysan sheegin inay qabteen inay xireen waxba ma aysan keenin marka waxaan isleeyahay taas dowladda laga rabaa inay caddayso oy shacabka u caddayso adduunka u caddayso dadkii dagaalamaya xaggey aaden hubkooda xaggou aaday waa su-aal la isweydiin karo waana tuhun iyo iyo maaragtay iyo qaliil weli jirta oo kadabatageedu loo baahan yahay si marka ugu dambeyntii looga hortago inaanay soo noqon weerarada noocan oo kale ah maxaa loo baahan yahay in la sameeyo dowlad ahaan iyo shacab ahaanba dadkii markhaatiga ahaa iyo meelaha jooga waxay sheegaya inay ciidanka dowladda wateen way adag taha marka in nin ciidankii dowladda dharkiisii wata ama gaadiidkii dowladdaba wata laga yaabo in in si laysaga difaacin karo aad ay u adag tahay waa runtii marxalad adag oo ganacsiga iyo nolosha magaalada muqdisho caqabad ku ah waxaa laga rabaa marka ciidamada dowladda iyo hay-adaha amniga in in qorsho cusub lala yimaado nimankii maadaama ay wax ka bedel galeen qaabkoodii dagaalka iyo qadiyadii ay ku maaragtay qorshihii ku dagaalamayeen in wax laga bedelo oo wax cusub lala yimaado uniformkii ciidankiibay haystaan waxaa laga yaaba hubkii ciidankii haystaan gaadiid ciidan inay ku yimaadeen oo soo buufiyaana laga yaaba meelaha dagaalku ka dhacayana runtii waaba meel aad u xadadneed oo maaragtay ammaanaheed ahayd marka waxaas leeyahay intelligencigu aada u muhiim u yahay dowladda soomaaliya ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maaragtay maanta xukunka la wareegtane qorshaha horyaala wuxuu ka culus yahay kii dowladii hore horyeelay laano shabaab way barareen way kibreen way xoogeysteen maanta howlgallada artay samaynayaan marka waxaan leeyahay focuska iyo awoodda iyo dhaqaalaha iyo istaraatiijiyada iyo xoogga dowladdu inay isugu geyso calaqalla magaalada muqdisho horta oo casiimadii dowladdu degan tahay oo waxa hadda dhacayo ay ka dhacayaan in awoodda la isugu geeyo sidii nimankan looga sifay lahay looga nadiifin lahay kabacdina waxaas leeyahay way iska yaraa doontaa dhibaatada kale meelaha kale ka dhacda maadaama iyaga laftooda ay awoodda saarayaan dhaqaalahooda ina xabarka helayaano ou yahay meela waxay ku nuucnuucsanayaan oo maanta awood ka dhiganayaan